barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duurnimo xilliga geeska afrika halkan washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo waa khamiis saddexda bisha juun sanadka laba kun iyo kow iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cisbaan iyo saare cidla nuur
qodobada aanu idinku hayna idaacadda iyada duhurnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan xaaladda dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ka barta dalka indoneeshiya marka ardayda soomaaliya joogto wadanka waxay waxay ku kala fadhiisayiin jaamacadaha wadanka oo daafaha wadanka gudihiisa marka qaaraa gobolada jiro qaaraa jakaarto joogo markaas waa waa laysku dhex jira marka xaalka ardayda soomaalida waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada puntland oo ka qayb qaadanaya diiwaangelinta codbixiyaasha nidaamka xisbiyada badan ee puntland sidoo kale barnaamijkeenna waxaan ka maqnayn heesihii
ilaa berigan ciraysto xasuustaadan baainay intaani qabaqisi ay
ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida hogaamiyaha mucaaradka israa'el ayaa u dhowaaday inuu kursiga ra-iisul wasaarenimo ka kacsado ra-iisul wasaarihii ka horeeyey isaga ee benjamin netanyahu kadib markii uu si rasmi ah ugu sheegay madaxweynaha israa'el inuu heshiis la gaaray asxaabta siyaasadeed si ay u soo dhisaan dowlad cusub qiyaastii shan iyo soddon daqiiqo ka hor arbacadii xilligii kama dambaysta ee in heshiis ay dhinacyadu gaaraan ayuu hogaamiyaha siyaasadda dhexdhexaadka yeer labid waxa uu iimail ugu sheegay madaxweynaha isra'el ruben revelin inuu ku guulaystay inuu soo dhiso dowlad labid ayaa ninka sida weyn ee siyaasadda u wadaagi doonaan waxa uu noqon doonaa naftali banet oo sidoo kale noqonaya ra-iisul wasaaraha israel labada sane ee soo socota iyadoo marka labadaasi sane ay ka dhammaato kadib labid uu noqon doono ra-iisul wasaaraha xiga ee israel labid ayaa konton iyo toddoba jir ah waxaana uu xafiiska kala wareegi doonaa naftali banet oo soo dhisi doona dowlad cusub shirkadda twitter ayaa xidhay akownkii madaxweynaha dalka nigeria maxamed buhaari uu ku lahaa twitter-ka kadib markii lagu eedeeyey in boggiisa twitter-ka lagu soo qoray hadallo nacayb xambaarsan madaxweynaha dalka nigeria maxamedu buhaari ayaa la sheegay in arbacadii shalayto uu aad u baahinayay fariimo istaba jooga oo uu ugu hanjabayo kooxa goonigoosada madaxweyne buhaari oo ciidamada milatariga dalkaasi ku jiray intii u dhexaysay sanadihii kun sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol iyo toddobaatankii ee ay socdeen dagaaladii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay waxaana ka mid ahaa qoraalada lagu qabsaday bogga twitter-ka ee madaxweynaha kuwo lagu sheegay in kooxaha qaar aanay ogeyn wixii dalkaasi ka dhacay xilligii lagu jiray dagaalkii sokeeyaha iyo hanjabaado kale
dallada dhallinyarada gobolka karkaar ee kedned ayaa sameeyey wacyigelin ku aadan in dhammaan bulshada ay isu diiwaangeliyaan si ay u helaan kaararka codbixinta golayaasha deegaanada maadaama hadda qorshuhu yahay in dhallinyarada ay maqaam sare ku lahaadaan arrimaha nidaamka xisbiyada badan ee puntland gudoomiyaha dalladaasi cabdinaasir aadan naxar ayaa wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf arrimahaasi uga waramay dadkaan ka wacyigelinayna waxay ahaayeen magaalada dadka degan iyo berigeedaba dhammaantoodba waxaan ku wacyigelinayna inay isdiiwaangelinta ay qayb ka noqdaan khaasatan waxaan taargetgelinayna dadka dhallinyarada oo layihahdo boqolkiiba toddobaatan iyo shan bay ka yihiin iyadani fursad u ahayd si ay diiwaangelinta qayb nool uga qaataan oo u muujiyaan taantigooda iyo tayadoodaba hadda waxaa soconayay maalmihii ugu dambeeyey isdiiwaangelinta doorashada golayaasha deegaanka oo la rabo in ay ka dhacdo saddexda oo ay ka mid tahay qardho marka dhallinyarada ahmiyadda aad saadheen inay ka qayb qaataan oo aad ku wacyigelisaan muxuu ku aadan yahay wuxuu ku aadan yahay sidii ay qayb uga noqon lahaayeen isku soo sharaxi lahaayeen cid ay rabaan haddii u dooran lahaayeen berri ay kula xisaabtami lahaayeen iyagu ay masiirka wadankooda wax ku yeelan lahaayeen shanta sano ay soo socota hadday ahaan lahayd inay ka mid noqdaan iyo hadday ahaan lahaydba inay go-aanka ay wax ku yeeshaan iyo cidda ay rabaan inay dooranayaan la xisaabtamaanba intaasan target ku saarin meelahaad wacyigelinta ka qabateen xaggee ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd goobaha ay bulshada iskugu timaado sida garoomada oo kale waxaanu kale tegaynay meelaha suuqa weyn oo kale waxaanu tegaynay jaamacadda oo kale dhulka waxbarashada oo kale dhulka laisku yimaado baan taargika saarinbulaisku badan yahay waxaa jira eh, dhalinyaro badan oo aan fahansaneen nidaamkan iyo waxa uu yahay iyo ujeeddada laga leeyahay marka eh, dhalinyarada kulamo muu qabateen eh, ururkiina dhalinyarada ee keenada ee magaalada qarno si dhalinyarada loogu wacyigeliyo Een, ururo een, weyn urur weyn oo aan u qabanay een, yacni oo kaga soo qaybgaleen oo arrintaa horta ma aysan dhicin laakiin waxaa jiray intii ay socotaba inaan kulamo yaryar iyo si gooni ah iyo mikrofoono gaariyaasha aan saareynay ee kulliba iyo ma- socodaan magaalada dhexdeeda marayna inaan intaba u qabanay oon ku wacyigelinayno inay qayb ka noqdaan dadku wax badan baysan fahansaneen oo wuxuu ahaa wax nagu cusub dadkuna waxay ahaayeen de dadkii een, ay ku cusbaydba wax kan o dhan laakiin waxaan rabnay inaan dhisaynkeeda iyo quruxdeeda aan muujino si aan noqono berri kuwa ka turjumaya dimuqraadiyiinta iyo dadka geedi socodkan la jaan qaadi karaanu nahay oo boqolkiiba todobaatan iyo shan aanu ka nahay runtii waxaan uga mahad celinayaa oday dhaqameedkii ee muddada laba iyo labaatanka sano ah nidaamkii ay kusoo caano maalnay oon meel fiican maanta aan kusoo gaarnay waan rajaynaynaa inaanu tan uga gudubno nidaam dimuqraadiya oon anagu aan qofka aan rabno aan dooranayno annagu taalantaga aan kusoo bandhigi karno berri isku soo sharaxi karno dadka waanu ka gadeenay labada faa'iida ay u leedahay qofka oo isaga tiisa gaarka ah iyo haddii ahaan lahayd tan guud ee gobolka u leedahayba magaalada uu kasoo jeedo hadeer tusaaleahaan een, saddex magaalo hadeer tartamaya qarni magaaladinka eedaaba ku jidhaa marka waan ugu heelinayn lumber of populationka iska diiwaangelinaya inay eedeeda haysato waxaan kale ugu heelinaynay inuu qofku uu isagu ugu soo bixi karo oo bahashii la rabo in maanta hadday tijaabo tahay uu tijaabada isagu ka saaro oo ka dhabayo runtii fursad weyn bay u haystaan inay ka mid noqon dhalinyaradu fursad weyn bay u haystaan sababtoo ah een, haddii awal dabaka riixi ahayd bahashu ama cid gooniya la saari jiro ama muddo tira xataa ee laisku xirijoyn jiray afartan iyo wixii ka weyn maanta waxay u muuqataa fursad dadkay u tahay waa dadka sideed iyo toban ilaa wixii afartan ka yar dadka socodsiin kara hadda ururada ka shaqeeya xafiisyada ka shaqeeya een, xoogga saara sirfeenka geeya kulli waxay noqonaan dadka dhallinyarada ah oo boqolka todobaatan iyo shanta lagu tilmaamo wacyigelinta intaa wadeen maxaa caqabada ah oo idinkaga yimi eh, dhinaca wacyigelinta dadku isku mid maaha een, wacyigelinta hadeer inta aan wadnay een, waxa kow ka ahay dadku aan fahansanayn horta aan u bislayn dadka oo aaminsan waxa kanu inay boqolkiiba haddii aan la hirgelin karinba konton oo waxa iskaba ahayd wuxuu ahayd wax lagu maadaalin dheldheel u ahayd waxaa kale oo ka mid ahay dadka oo leh een, haddii qofka aad u sheegto faa'iidada ay u leedahay oo uu ku leeyahay een, ururkee ku jidhaa tusaalahaan aan ka mid noqdee inaad urur iska diiwaangeliso ood ka mid noqoto iyo inaad isdiiwaangeliso waa kala labo inaad isdiiwaangeliso waxay ka turjumaysaa inaad kaarka codbixinta aad qaadato buntlandarkii noqoto muwaadin xaq leh codayn kara codkiisu meel marin kara cidduu rabo kula xisaabtami kara soo saari kara aad noqoto iyo inaad urur ka mid noqoto ururku inaad ka mid noqoto ma xuma waa berri laakiin maanta maalintiis maaha maanta waxaan xooga saaranay inay dadku isdiiwaangeliyaan waayahay marka dhalinyaradu ilaa iyo intee fursad u haystaan eh, nidaamkan eh, xisbiyada badan ee puntland runtii waxaan aaminsanahay een, fursad boqolkiiba aan dhihi karo wax ka badan lixdan sababtoo ah maanta dadka een, la rabo inay socodsiiyaan inay een, quruxdiisa muujiyaan waa dhallinyarada dadka hadhow ee fursadda u noqonayso muddo badan isdhihi jiray ee dhallinyaradii berri baa tihiin ku ogaadaan inay yihiin dhallinyaradii maanta ee fursad haystaan oo ah- yihiinna tii maanta oy socodsiin karaan anigu waxaan aaminsanahay dadkii waxaan ahay aaminsan in la hirgelin karo in la socodsiin karo in anagu een adduunka eh, inta aanu joogno ay faa'iido noo tahay xataa ilmahayaga ay faa'iido u tahay haddii aan hirgelin oo wax sanaan ka tagin doono hadhow taariikhna qabanayso iyo guud ahaanba puntland markana dhegaystayaala nala dhegaysta heestan
waddaan weligada dhammaanin biyaha ku jiran yaraanin jacayl dhaban baabaayey waddaan weligada dhammaanin biyaha ku jiran yaraanin jacayldhagan qaadayn ilaa berigan ciraysto xasuustaadan baaynay intaanifqa baaqisi ay booskaaga qof kale ma yeesho ilaa berigan ciraysto xasuustaadan baaynay intaanifqa baaqisi ay booskaaga qof kale ma yeesho garbaha iyo baarashayda awooday buuxinaysa barta naftu taalayo barta naftu taalayo wadnaha bidix baa degtaaya wadnaha bidix baa degtaaya garbaha iyo baarashayda awooday buuxinaysaa barta naftu taalayo barta naftu taalayo wadnaha bidix baa degtaaya wadnaha bidix baa degtaaya qalbiga adigaba buuxa buda indhaha ku yaala jacayl maan baran hortaaba qalbiga adigaba buuxa buda indhaha ku yaala wagii barya ee kastana kalgacaylkaaga bato uu kooday haddaan ku tago baxanaanadu agtaada wagii barya ee kastana kalgacaylkaaga bato uu kooday haddaan ku tago baxanaanadu agtaada garbaha iyo baarashayda awooday buuxinaysaa barta naftu taalayo barta naftu taalayo wadnaha bidix baa degtaaya wadnaha bidix baa degtaaya garbaha iyo baarashayda awooday buuxinaysaa barta naftu taalayo barta naftu taalayo wadnaha bidix baa degtaaya
duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu gudagalno barnaamijkeena dhallinyarada maanta idaacaddeenna duhurnimo inkasta oo dalka indonesiya ay dhallinyarada soomaaliyeed badankoodu u tagaan inay uga sii tahriibaan dalka australia haddana waxaa jira kuwo kale oo u aada in ay wax ka bartaan dalkaasi kuwaasi oo dhigta jaamacadaha kala duwan ee dalka indonesiya haddaba xaaladda dhallinyarada wax ka barata dalkaasi waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha v o a magaalada melbourne ee dalka australia ibraahim cumar baafo dhallinyaro badan oo soomaaliya ayaan ka warqabnaa inay tahriib dhanka badweynta indiya kaga soo tallaabaan dalka indonesiya si ay u soo gaaraan waddanka austraaliya haddaba waxaa jira dhallinyaro kale oo badan oo ka duwan kuwaasi ee dalka indonesiya u soo aada tacliin aynu eegno toddobaadkan kuwa wax ka barta magaalada caasimadda ee jakaarta iyo hareeraheeda sida cali macalin axmed oo aan ugu horeyn weydiiyey goorta uu yimid dalka indonesiya iyo waxbarashadiisa walaal waa dhowahay waana u mahad celinayaa bahda v o a haddaan ku bilaabo magacayga waa cali mucalim axmed waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata wadanka indonesiya aniga waxaan hadda bartaa master degree aan ka dhigtaa jaamacadda state university of jakarta horena waxaan u dhameeyey baajka marka kow aniga waxaa imaaday sanadkii labada kun iyo saddexiy tobankii marka mar labaadna labada kun iyo labaatanka ayaan waxaan ka bilaabay aan kusoo laabtay master degree marka ardayda soomaaliya joogto wadanka waxay waxay ku kala fadhiiseen jaamacadaha wadanka oo daafaha wadanka gudihiisa marka qaaraa gobolada jiro qaaraa jakaarto joogo markaas waa waa laysku dhex jiraa marka xaalka ardayda soomaalida marka hadda sanado ugu dambeeyey oo way kusoo badanayeen oo sanadba sanad ka dambeyso marka isbedelaa jiro marka xaalada guud oo ardayda soomaalida waxaan dhigi karaa waa heer sare
arday badan ayaa caqabado dhanka nolosha iyo la qabsiga wadamada ay ku cusub yihiin dhibaato kala kulma cali ayaan weydiiyey arrintaasi gaar ahaan siday u taabatay walaal nolosha ama waxbaro ama ganacsi samey mar kastaba waxay leedahay jaalanji iyo caqabado marka indonesia haddii wax laga barana taas lamid tahay oo wadamada kale oo adduunyada lamid tahay oo caqabado way jiri karaan laakiin haddii aan su-aasha weydiisay aan ka jawaabo waxaa waaye waa sahlan tahay oo anagaa ka barano hadda baajka soo dhameynay haddana ma sarwadno marka qofkii arday oo rabo waxaan dhihi lahay ma adko oo waa ka baran kartaa maxaa yeele anaga waa ka baranay iyo qaar kaloo badano horuu qalin jebiyeen marka taas waa taas shahaadada koowaad ee jaamacadda marka uu dhammeeyey cali waxa uu ka tegay dalka laakiin haddana waxa uu dib ugu soo laabtay isla indonesiya inuu ka sameeyo shahaadada labaad ee masterka isagoo ay u kala duwan yihiin kuliyadaha uu ku kala baxay walaal anigu waxaan bartaa human resource management oo master degree ah heerkii koowaadna waxaan kusoo qaatay business administration marka sababaha aan wadankan aan mar labaad ugu soo laabtay waxaa ka mid ahayd inaan marka hore aan baaj ka dhameeyey oo dhaqanka iyo waxbarashada qaabka u socoto iyo waxyaabo badan iyo noloshiis aan la qabsaday aan u doortay inaan mar labaad aan usoo laabto marka taasaan dhigi karaa sababaha keen inaan mar labaad aan usoo laabto masar aan kasi ka wado kuwa soomaaliya jooga ee raba inay indonesiya wax ka bartaan ayaa weydiiyey sida ugu sahlan ay jaamacad u heli karaan iyo in jaamacadaha wadankaasi lagu dhigto luuqadda wadanka indonesiya looga hadlo walaal caqabadaha ardayda soomaalida ee wax ka barato indonesiya iyo kuwa doonayo oo indonesian wax kasoo bartaan haysto waxaa kamid a horta bilowga markuu qofka soo dalbanayo waxbarashada waxaa laga yaabaa inuu borses waqti badan qaato haddii uu imaado kadibna waxaa laga yaabaa sidaad la socotayba wadanka indonesia jaamacadaha ku yaala boqol kiiba sideetan luqada af indonesianka lagu bartaa marka qofku hadii xitaa uu jaamacad ingiliisha ama luqado kale oo helo waxaa u baahnaa doonaa inuu luqada indonesianka barto maxaa yeelay si uu dadka lokolka iyo oo la macaamilo marka caqabad bilow way naga kartaa laakiin waxaasoo dhan waxaa waaye caqabada laga gudbi karo oo qofkii dadaalo uu gudbi karaa marka taas aan dhihi kara caqabadaha jiro
inkastoo covid sagaal iyo toban uu saameeyey dhammaan waxbarashada caalamka indonesiya waxa ay ka mid tahay wadamada qaabka fogaan aragga ardadu ay duruusta ay ku qaataan cali ayaa weydiiyey sida ardadu ay ugu qaataan jaamacadaha iyagoo guryahooda jooga walaal sidaa la socotaba iyo caabuka covid nneteen saameyn badan oo adduunyada ku yeeshay marka ardayda soomaalidan waxay kamid tahay saameyntaas unbaa soo gaartay qeyb kamida marka way jirtaa in oo sidii hore jaamacada la digi karin oo wixii online naqdeen cashirada online lagu qaato marka waad dareemi kartaa cashir macalinka hor fadhisid iyo online ma ahan sidii hore waxbarashada usocon jirto iyo spiritkii waxbarashada xoogaa isbedel waa dhacay oo caqabad weynaga kartaa marka way jiraan caqabado ay taas ka mid tahay ardada qaar ayaa hela scholarship ama si bilaash inay wax ku bartaan halka kuwa kalena iyagu ay iska bixiyaan qarashaadkooda waxbarasho cali waxa uu ka mid yahay dadka iska bixiya lacagahooda waxa aan weydiiyey balqaabkaasi iyo sanadkii inta ay ku bixiyaan tacliintooda ha walaal aniga waxaan ka mid ahay ardayda iska bixiyo oo scholarship aan ku joogin marka tusaale ahaan aniga waxaan dhiibaa sanadkii lacag oo fii ahaan aan ku dhiibaa ilaa saddex kun oo dollar waxaanaan deganahay jaamacadda ka banaankaa deganahay oo magaalada dhex deganahay marka lacag intaas aan fiiga jaamacadda ka badan sanadka way u baxdaa oo noloshiida marka waad dareemi kartaa jakartaan deganahay waa way ka qiimo badantaha wayna ka qaalisan tahay gobolada indonesiya dhanka kale waxa ay buundo u tahay tahriibayaal soomaaliyeed ee doonaya inay soo galaan qaaradan austraaliya inkastoo sannadii labada kun saddex tobankii bishii luulyo dowladda austraaliya ay ku dhawaaqday in qofkii doon sharci daraha ku soo galo dalkeeda aanay sharci siin doonin toddobaadkan qaybtanna halkan ha inoo joogto aniguna waa ibraahim cumar baafe oo ku sugan magaalada melbourne ee dalka austraaliya haatana dhegaystayaal dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddaynu ku horeyno dhegaystayaal waxaa la ciyaaray kulmo saaxiibtinimo iyo kuwo kale oo isreebka koobka adduunka uu ka mid yahay iyadoo dalalka qaarkiina ay isku diyaarinayaan ee dhinaca yurub markaynu egno oo kale koobka dalalkaasi ay ciyaari doonaan ee qaaradda yurub kulmada saaxiibtinimada ee dhacay haddii aynu ku horumarno waxaa wadanka belarus uu martigeliyey wadanka azerbaijan laba gooli gool azerbaijan ayay ku awdroonaaday bosnia iyo horzegavina oo martigelisay montenegrona waxa ay ku kala tageen ebri eber norway gooli waxba waxa ay kaga adkaatay luxemburg halka netherlands iyo scotlandna ay laba iyo laba markaasi ku kala baxeen romania waxay guuldaro kala kulantay dalka georgia halka ingiriiska gooli waxba uu kaga adkaaday dalka austria jarmalka iyo denmarkana waxa ay ku kala tageen gooli gool hase yeeshee faransiiska iyo saddex gooli waxba kaga adkaada wals ciyaartooygii naadiga real madrid weerarka ugu ciyaara ee crem benzema oo dhowaan dib ugu soo laabtay xulka dalka faransiiska kadib sanado uu ka maqnaa ayaa kulankiisa ugu horreeyey uu ciyaaray waxa uu ku bilowday qaab aan wanaagsanayn waxa uu ka khasaariyey rigoore daqiiqadii toddobilabaatanaad markaas oo ciyaaryaha neco williams qalad uu galay rigoorana laga dhigay sababtayna in ciyaarta laga saaro krim benzema uma suurgelin in goolwadaha uu dabadhaafiyo goolkaasi rigoorada ahaa ee fursadaas ayuu ka khasaariyey hayeeshee dhowr daqiiqa kadib ayaa kelen imbabe oo weerarka u dhelaa xulka wadanka faransiiska iyo sidoo kale kooxda b s g goolka koowaad u dheliyey halka goolka labaad u dheliyey anto grisman waxaana kusoo khatimay osman dambele oo daqiiqadii toddobaatan sagaalaad goolka saddexaad u dheliyey dalka faransiiska kulmada kale isreebka koobka adduunka ee dalalka konka kafles ku yidhaahdo waxa ay kooxuhu isku arkeen cuba waxa ay la ciyaartay jasiiradda british virgin island waxaana ay shan gool waxba ku wadroonaatay ka cuba montserrat waxa ay la ciyaartay jasiiradda u s virgin islands afar gool waxba montserrat ayay ku wadroonaatay maanta kulmo ayaa dhici doona waxaana ay kooxuhu isku arki doonaan iran waxay la ciyaari doontaa hong kong baxrain iyo cambodia waa isreebka koobka adduunka waxaa sidoo kale wada dheeli doonaa falastiin iyo singabur halka bangaladesh iyo afghanistan ay wada dhili doonaan india iyo qatar ayaa sidoo kale wada ballansan thailand indonesia ayaa dhili doonaa imaaraadka waxay la dhili doontaa malaysia dhinaca iyo latin americana bolivia waxay la ciyaari doontaa venezuela uruguay iyo paraguay ayaa wada ballansan argentina waxay la ciyaari doontaa chile peru iyo colombia ayaa sidoo kale wada ballansan oo dheli doona kulmo kale oo saxibtinimo ayaa dhici doona maanta waxaana kulamada xiisaha badan ee indhaal lagu hayo ka mid ah kulanka dalka turkiga uu la ciyaari doona moldova halka ukraine ay la ciyaari doonta northern ireland belgium iyo greek ayaa dheli doona algeria iyo mauritania ayaa wada ballansan dhegeystayaal natiijooyinka kulamadan waxyaabaha kusoo kordha barnaamijyadeena dambe ciyaaraha ayaad ku dhegeysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaasayna joogto
mahadsanid jamaal haatanaha dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa heesta maxbuus caashaq waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdiyare
sida mayayro miraylaabutaa maasheeyo maxabuus caashaqa sida runoqode sida maayad sida mayayro miraylaabutaa maasheeyo maxabuus caashaqa sida runoqode marla arag filkeedka muray kumuto imunayso minid kama marmi karo ah maankaa dawoy oyho mixinu tahe maankaa dawoy mixinu tahe aan mabsuude hoy hoy hoy hoy aan mabsuude iba muuqo iba muuqo mar la arag filkeedka muray kumuto imunayso minidka ma marmi karo ayayayaya maankaa dawoy mixinu tee maankaa dawoy mixinu tee aan mabsuude hoy hoy hoy hoy aan mabsuude iba muuqo iba muuqo magac weyno meeqamle maamuuso mahadshaan makhluuq ajira oy sida macalin magac weyno meeqamle maamuuso mahadshaan makhluuq idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta dhegaystayaal waan dhigay intaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
mar la arag filkeedka muray kumuto imunayso minidkama marmi karo ah mankadawoy oyho mixinu tehe mankadawoy mixinu tehe aan mabsuude hoy hoy hoy hoy aan mabsuude ibamuuqo